waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wallaahi aboowe waxaa laga wadaa baraarujin badan oo aada iyo aada ah because cudurkan waa cudur halisa oo dadka dilaya marka hooyooyinka iyo caruurta iyo siiba habraha waayeelkaa loogu daro islaamaha waayeelka ah runtii waxaan ku baraarujinaa inay gacmaha iska dhaqaan inayna qofna usoo gelin hooyada iyo caruurteeda guriga ku xirnaadaan waayeelka inaan loo tegin cuntada hataa markii loo geynayo ama wax loo qabanayo suuqa loo aadayo albaabka inta lagu garaaco iridka in loo dhigo marka wallaahi waa naga yeeleen arrintana si fiican bay u socotaa hooyooyinka aada iyo aada bay caruurtooda ugu dadaaleen runtii baraarujintasan waa baraarujin xaq ah waana baraarujin muxuu ahaa qof walbaba naftiisa seefgaraynayo marka aada iyo aad ayaa bildhimadu hadday noqoto hadday noqoto howsaska hadday noqoto wacdigelinta community soomaali community aada baan u dhexgalnay hataa qolooyinka aditareeyada markaa aragna waa u sheegnaa waa naga yeeleen hooyooyinka waaweyn baa noogu daran qolada sinyarka ah baa noogu daran iyagana guryahaan ugu tagnaa waan baraarujinaa markaan u gelayno gacmaha iska dhaqnaa waan tusnaa arrintaas ay tahay inaan loo soo gelin suuqa hadday rabaan hal qof intuu u aado halkaas qof iridka ku garaaco iridka loo dhigo waxooda waxaan idhaahnaa markaad bacaha alaabta kala baxdaan idinkana iska dhaqa hooyooyinka waxaan meel ugu shignay shaambooyin ay gacmaha ku dhaqdaan oo waxaan u dhignay jikada waxaan u dhignay musqusha waxaan idhi gacmihiina afar iyo labaatan ka saac dhaqa markaad soo kacdaan subaxi gacmaha dhaqa tanka iyo afka hataabanina naftiina u naxa qof walba maanta waa inuu naftiisa u naxaa waxaa jirta arrin ministarada caafimaadka jeni macacos ee nagu tixgelisay ama imailo lasoo diray dawladda laga soo diray danyeel hadday noqoto ama ama ama jeni macacos noqoto oo laleeyahay dadkiina wacdingeliya dadkiina u sheega saas ay tahay dumarku aada iyo aad bay u qaateen hooyo walbana waxay ku dadaashay nadaafada guriga caruuraha afar iyo labaatan ka saac dharkay dhaqahayaan guryahay dhaqahayaan jikaday dhaqahayaan qof inuu usoo galo ma ogola hataa annaga markaa u tegayno albaabka ku garaacno dariishaday wallaahi nagala hadlaan oo waxay dhahaan lays laysma salaamo salaamti waa la xiray assalaamu calaykum halkaasaan ka wacyigelinaa waa la dhegaystaan waana yeelaan iyo aad bay u yeelaan waa gartay marka guud ahaan markaad jaaliyadoo dhan intaad ka warhaysid awaamiirta dowladda iyo talooyinkaas dadku ma u wada hoggaansamaan bay kula tahay
waa u hoggaansamaan hal dhibaato unbaan haysa halka dhibaatana waxaa anigu arkay ma aha oo idhahayga ku arkay laakiin waa wax maqaala oo naloo sheegay oo soomaalida qofkaad la hadashid buu ku leeyahy meeshaas ka bilow haddee meesha aan ka bilaabeen maa sheegtaan waa ragga qaadka cuna ragga qaadka cuna maqaayadihii hoostoodi bay isugu tegahayaan maqaayadihiina dawladda waa ay xirtay hataa cuntadii tag awey baa lagu gadahayaa oo nimankii maqaayadaha ka shaqaynahaya ama ama iska lahaa warkii waa yeeleen laakiin annaga farag kulul waxaa nagu haya soomaali community haddaan nahay ama dhib nagu hayo waa jaadka jaadka way isu tegayaan hal meel bay wada fadhiisanayaan way wada cunayaan markay kasoo tagaan toos carruurtii bay usoo aadahayaan soo maaha dhibkana haysta waa dhibkaas keliya wax kale oo na haysta male waa laysmaqlaa waa la nadiifiyaa waa lawa tixgeliyaa dawladda amaawiirteeda waa la yeelay naagtan jeni makaakoosa asxaan badan bay samaysa ministeradda aada bay u mahadsan tahay hataa waxay tiri hooyadii aad hargab hargabna waa jiraa waa socdaa hadda soo ma ogid fayraska keliya maaha hargabna waa socdaa daawooyinka dadka hataa waxay ogolaatay in loo soo qaado oo loo keeno oo loo soo gado dhakhaatiirtoodii lala xiriiro hadda maalidhoweed islaam baa hargab ku dhacay waa isoo wacday dakhtarkeedii baan la hadalnay wa waa loo yimid daawaa loo qoray waxaa layidhi waa hargab cudurkii maaha daawadeedina waa loo geeyey gacmaha iska dhaqbaa layidhi marka qof walba markii wax loo geeyay isagii baaba kulaha iisoo gelin halkaa iga istaag marka dadku waa baqayaan aboowe laakiin dhibkana haysta soomaali community haddaan nahay waa geedkan qaadka la dhaho marka nimanka maqaayadaha haysta ee soomaaliyeed oo walaalaheeya waxaan ku taxgelinaya inay ogolaanin in la fadhiisto maqaayadahooda maqaayadaha yaa la fadhiisan yaan jaad lagu cunin haddii mar dambe aan maqalno ama ay soo sheegaan dumarkii ay dhahaan caawana jaadkii bay aadeen waxay aqnoqonaysaa statemenka balamanta hore inta la tago booliiska in loo sheego oo kulligood baa ugu koromeesta iyagii naftoodii baa boowe loo tixgelinaya iyagii caafimaadkoodii baa la rabaa marka inay ilmihii yararkaa kula soo hoos noqdaan intay caaw qaad soo cunaan guryihii kula hoos noqdaan ama dariskoodii la midkaa boladu dariskoodii bay la soo aadahayaan waa u sheegnay waxaan idhi liftiga waa inaad laba laba u raacdaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dawladda victoria liftiyadii oo dhan bay waxay ku dhajiyeen geedkii gacmaha lagu dhaqanayo waan la hadalnay member baarlamaankeedna danyeel aan danyeel ninkaan danyeel la dhaho oo falaminton member baarlamaanka ah waxaanu nidhi bildhimada waxaanu rabnaa in lagu dhajiyo daawadii gacmaha lagu dhaqanayo daawadii oo la wadaa la keenay listi walbana waa lagu dhajiyey albaab walbana waa lagu dhajiyey listiga kor iyo hoosna waa lagu dhajiyey qof walba markuu koraayo gacmuhu iska mariyaa markuu gurigiisa usoo degana gacmuhu iska mariyaa oo iyadana waa loogu dhajiyey bildhimada dhan waa lagu dhajiyey daawadaas waa garta ugu dambeynta maxaad kula talin lahayd jaaliyadda soomaalida reer melbourne iyo australia jaaliyadda soomaalida waxaan kula talin lahaa waxa kan waa wax annaga dan noo ah waa wax caafimaadkeenna ah qof walbaba waxaan la sheegayo caafimaadkiisa ama sidii u seefgaroobi lahaa ayaa qof walba laga dalbaday waana inay ogaadaan qofkii aan wacdigelintaas qaadan dawladdu bixinayso ama ay bixinayso commuunitooyinka haddaynan qaadan waa wax iyaga u daran waa waxay ku dhammaanayaan talyaanigoo kale waa aragtay jain oo kale waa aragtay sidaasoo kalea nagu dhacaysa laakiin qof walba gurigiisa hadduu joogo naftiisa tixgeliyo gacmaha iska dhaqo sankiiyo afka taabanin gurigiisana aan loo soo gelin oo albaabadiisa xirto kulligaan waa seedgaroobaynaa wax allaale wixii australiyan waa seedgaroobaya saasaanu ka codsanaynaa dadkeenna soomaalida ah waxaanu ka codsanaynaa iyo afrikaanka walaalaheen ah ilan afrikaanku waa walaalaheene waana wada shaqaynaayo inay wacdigelintaas qaataan sooda u baqaan ragga jaadkana waxaan leenahay walaalayaalow waxba idinkama dhimayso saddex bilood afar bilood oo cudurkaan naga tegayeen jaadkaanle cudur muu idin noqonin ee walaalayaalow naftiinana u naxa caruurtiina u naxa kumuunikadiinana u naxa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho